kulan waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadkaee raadiyo beerlula barnaamijka caafimaadka waxaad ila socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsamaynaya maxamed yuusuf cabdulaahi barnaamijka caafimaadka ee reediyo beerluula toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa baahida caafimaad ee ka jirta deegaanka mareerta oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada jawiil ee gobolka hiiraan kaasi oo ay ku nool yihiin qoysas kasoo barakacay fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay tuulooyinka garaash qooqane iyo bacaad doctor maxamed cali axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne islamarkaana hadda ka howlgala xarun caafimaad oo laga furay deegaanka mareerta ayaa reediyo beerluula uga waramay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka iyo adeegyada uu bulshada u qabto waaba horta aada ayaa umahadsan tahay biyobaxadii hore horta oo middaa ka horeysay halkan midma garate
garte
marka markaan ina waxaa arkay xaaladooda macnaha inay caafimaadka ay xaalad caafimaad hore ay ka jirto magaaladan dib ugu laabtay kan mishi macnaha daawooyin iyo baaritaan waxyaabahan u keena dadka caafimaadka ay u baahan yihin marka meelaan ka furay farmashi iyo shaybaar ummadda waxawaaya nadiga qaybtan kore oo hadda meeshaan kala hadla waxawaaya mareerka dawiilna xoogo cabaar isu jiraan mogtaha
garta
marka qofkiina baabuur qaato ama bajaad uu ku aadnaa lift waa ugu waa fogtaha baahidii marka xagga loo aado in inta macnaha aan keenay oon dadkii macnaha aan qaabilay oo xaggii caafimaadka qofkii anigu waxa weyan koolbo kale iska soo buudi xilli babaaya habeen shaq dhaxaa oo qofkii macnaha uu meesha fog tahay ana marka si macnaha ridian ahay oo mishii habeeni maalin ayaan joogaa taas horta arrinta ku bilaabatay marka hore ma garata garta
waxaan haddana si macnaha aan ogaaday caafimaadka meesha hadda macnaha baahida aada uga jirto looga baahan yahay anigoo hadda macnaha sanadkan oo og ayaa haddana macnaha soo aaday ma garata alxamdulilah marka waxa wayaan hadda maanta ku lix jiri camal ayaan joogaa dadkii waan isbaranay oo sanadkii hore intaan u imaanay waa hadda baadi kalmin way soo raadiyeen way u yimideen waan qaabilay ma garatay waayahay waxaad warbixin iga siisaa cudurrada ugu badan ee hadda aad aragtay tan iyo markii halkaa aad tagtay
cudurada hadda halkaan ugu badan waxa waaya miyaa hoosteeda yaalka iyo kaqando fiber aad ayay qadanayso macaligi koolbo bulimiyo kaleeto u kobacayso oo qofkii habeenina la taagnaana haduuna daawo oona helin ma garatay malaria haddana sikaleeto khatar ayaa ka jirto oo xiliyaa saanoo kaleto biyo baxada waxbaan dadka ay zaaid u qabato has nafteeda zaaid ay jirtaa balmanera typhoid oo kaliya tifowga sidana aad ayay ugu jiraa cudurada macaanka saasoo kale ayay ka jiraa ma garatay
garta
haji bailuri cudurka la yidhaha gaaska ay soomaalida u yaqaaniinna aada ayaa uga jiraa ma garatay typholis ama exilito saad u garanaysa asigana haddana cudurkaasoo kale waa ku badan yahay ma garatay cudurada markaan hadda aada meeshaan ugu daa waxaa kamid a diabetic sokortoo kale tifowgaas malariadaas cuduradaasaan aada meeshaan ugu daawa ma garatay ilaaha daawo leh
waayahay marka cuduradaasi yaa u badan hadda ma caruurtii baa u badan mase dadka waaweyn
cuduradaas waxu badan dadka waaweyn u ku jiraa laakiin caruurtay aada uga badan tahay malaarida carruurta waxawaay mogtahay canuga ilmaha shanta sano da-dooda ay ka yartahay difaacooda aada ayuu uga yahay haddii qanda qabato maxamila kariyo cudurada markii mushiir dadka waayeelada oo kaleeto dadkaas oo kale ay aad u nugma garag marka waxa waaye ugu mararka qaar hata meeshu iyo magaalada cabaar isku jirtaa labaatan kilomitr isku jirtaa waxaa dhici karto dadkii meeshu oo micnaha dad badan ah iyo aniga micnaha kaliya meeshu joogo mar qaar daawada xata micnaha ula dado ama intuu galabta oo kale baabuurka iyo daawada dhex kula maqan yahay ama uu dhex baabuurka ku halaabi karo waxyaaba isku culayskaasna iska jiraa ma garag
gartay howlahan caafimaadda hadda si halkeebaad ku wadaa ma dhismo nooceebaa hadda aad dadka ku qaabishaa
ha hadda meeshaan ku suganahay hadda meesha kalaadka waxaa guri dhagaxa ku yaalla ma garag gartay guryaha ku yaalla waa waa cariish ma garag mhm
hadda marka qaybta anji waxa waaye qayb cariisha laakiin waa malaas ma garag
waayahay maxaa caqabado marka kala kulmaysaan dhankii dawada haddii maaragtay meel lagu kaydiyo oo wanaagsan ay u baahnaan lahayd caqabado intee la eg baa ka jira eh, dhismaha noocaasiya in dawadii dadka eh, lagu daweynayay aa ku haysid
waxaan sameeyaa hadda meesha qolkaan hadda aan micnaha malaasta ah malaaska waa qabowdahay moogtaha gartay doolarna haddana waa saaray oo laba boqoloo wide ah marwaaxada igu xiran leer uu u xiran yahay oo mid banaanka mid gudaha ah marka waa ku dadaalaa ma garata hadda micnaha daawada xaggeeda micnaha xagga maaragta oo goodinta maaragta mhm
saasaan ayaa ugu dadaalaa ma garata gartay
waa caafimaad waxweyaan waa shan iyo toban sana camal ayaan ka shaqeynayay daawooyinka micnaha marka meesha lagu kaydanayo xoogo inkastoo hadda micnaha korontada usii ficnaalada maaragta mhm
markasta waxaa kugu doonakar micnaha meesha danta kula gasha waa waa la gelaya
waayahay ma duruufaha hadda ugu badan ee ka dhakhtar ahaan ku haysto maxaa ka mid ah
duruf wax kamid horta meesha koronto ma ka jirta ma garata shaybaarkii oo kale adigoo ku jiro ayaa waxaa laga yaabaa micnaha eh, hawaan ay imaato waa solar ama marka qaar midkii oo kaydiyo oo kaleeto dib ku kaydinayo shay dib fiican uu ku heli waayo ma mar culeys noocaas ay malah mhm
marka koronto wax badan ay ku saalaysa mogtaha gartay
qalabka marka laboratory hadda shaybaarka anu isticmaalo waxaan sameeyaa qalabka digital ee wuxuu kuyaa moogta waxba testiliya maaragtay oo shayga in la jeexa la isticmaala markaas hadana one use loo la tuuraa si dhan
sax
kaasaa marka aan diyaarsaday markuu ku- micnaha aan waayo kaleeto qoraxdii oo kaleeto kaas ayaan isticmaalaa
waayahay Eh, ma jiraan cudurro xilligan biyaha ka dhasho maadaama dadkii fatahaada ay kasoo barakaceen qaarkood laga yaabo meelihii ay kasoo barakaceen in ay ku noqdaan ama biyihii meelaha u dhow in ay tagaan oo ay isticmaalaan
haa way jiraan cudurro noocaas ah. waxaan ku arkay inuu canugii fuuq bax kalo rehabilid oo noqdo ma garat Mhm.
oo markaas u baahan yahay fariska ayda u baahan yahay waxaa kaloo ku arkay oo hadda diibaxadan ay wadato ii sheeg cuncun ma garata dadka udhaca
oo maqaarka ah
oo maqaarka ahaa gartay dhowr ruux oo noocaas ayaa ii yimiday marka intii karaankayga waan ku dadaalay alxamdulilah waa dad hadda ku caafimaadana way jiraan dad hadda weli macnaha daawada u socoto hadda weli dhagsanna way jiraan waayahay baahi intee leega loo qabaa in dhakhaatiir adigoo kale la helo oo halkaasi ka howlgala si dadkaasi eh, cudurrada ku dhaca oo kale looga daweeyo
ha maasha allah waa looga baahan yahay waxa waaye dadka meeshaan kusoo qaxa waa aad ayay u badan yahay dhowr kilos kor qaxda ma garat Mhm.
waxa waaye tuuleys oo kaleeto bacaad oo kale waa laga yimaadaa qooqanaa laga soo qaxaa tuulooyinkan la fooloo kaleeto wixii jiinka dhan xaas meeshaan mararka yimaadid ma garat Mhm.
inkastoo hadda micnaha hadda oo qaybtan koro jaweel oo isbitaal uu ku furan yahay farmashiin badan ay ku yaaliin shaqadooda inta dhinaceeda ay ka wadaan ma garat sax
laakiin hadda meesha mareta ani aan joogo macnaha kaliga aan joogo wixii hadda markaas adiga oo amarkaskooda zaaid uga noqdo ama waxa u aliwaana ayaga xaggooda usii gudbiyaa
waayahay
marka saas way arrinta alxamdulilah Eh, waxaad warbixin iga siisaa dawada hadda aad haysato dawo kugu filan ma tahay mise waxaad u baahnaan lahayd in dawooyin lagu soo gaarsiiyo baahi dawo haddii ay jirto warbixin naga sii
ama baahi daawo waa jirta hadda daawo waan micnaha markasta adoo wixii daawadan keenay iyo dadka inuu dadka meesha joogo uu badiyaa malaysaa ma garan sax
marka waxaan sameeyaa magaalada kale hadda biyaa intii la gelin waa iska caadi waxa kaaga waa dhisa kartaa moogtahay mhm laakiin magaalada markii biyo galaan daawooyinkii qaar waxaa laga yaabaa in hoos go'doon ku noqdaan qaybta corona haddaan isheegeyn daawo fiican laga waayo marka baahi daawo aad ayaa looga baahan yahay waa ka jirtaa madaras waayahay dadka danyara ayay u badan yihiin haddana fatahaddii bay kasoo barakaceen waxaan rajaynayaa in dhanka qarashaadku ay aada markaa ugu liitaan bal sidee baa ula dhaqantaa
wallahi niyan waxaan sameeyaa sanadkii hore hadda waxa waaye dad fara badan oo saas oo kale micnaha qarash oo waaye daawadii u baahan waan qaabiliy madaras dadkii wixii waxaysan waa qaabila hadda wixii waxaysanine ma raacdo ayana sidoo la tacaamulaa sax
qof waxa waaye dhiibaxu kasoo qaxay qarashkii daawada xigta in ma haysanaa laga yaabaa da tiraa markaas lacagtii tuur hadaa dhahdi ma haysan haddana waxa waaye daawadiina u baahan yahay meeshaas dhibaa ka imaan karo daawo ayaan siiyaa markaas ma garat marka dadna way ii yimaadeen oo dadka sanadkii hore waxay dhaheen wixii nagu lahayd waa kuwaan dadna waa waa iska tageen
waayahay intii aada meesha joogtay maxaa wacyigelin ah oo dad ku samaysay
ha maasha allah wax badanaa ku sameeyey waxaan dhahay xagga caafimaadka wax badanaa u hadla wacyigeliya muslim waxaa yidhi canuga haddii qandho qabato afar iyo labaatan saacdii qandho ay kusii gaarto waxa waaye energy energy energy uu noqona dhiiggiisa hoos u dhaca marka meeshii caafimaad oo dhiig ku dhow in ku urdiyaa rabaa oo qandhada canugka laga jebiyo qofki waa qof waayeele ama waa taxarsanaa haddana qofkiina haddaan lagu fiirsanin oo qaybtii caafimaad haddana kuu dhawaadeen macnaha geysiin meeshaan hadda waxaa idinku keenaan dhahay hadda ii sheegeen daawo idinku keena baahi daawona ka jirtaan arkay waxaa laga rabaa naftiina inaad xoogow aad midkii kaalmay karti ama garab iskili kala samaysiin soo dhaweyn samaysiin waa qodaa si fiican ugu hal
garte
ayagana waa aad ugu faraxsan yihin waxa waayan hadda maanta mid haddana imid waxay dheenayahan waa baahidan aad inoo haysa haddana waa kusoo dhaweyneynaa si garaanka inoo ka qayb qaadanaynaa waayahay ma jiraan kiisas aada dawey waysay oo aa usoo dirtay beledweyne ama maaragtay deegaanada kale ee xarumaha caafimaadka ay ka furan yihiin ee u dhow mareerta haa sanadkii sanadkii hore waa jirtaa laakiin hadda maanta dib ma arkin
waayahay dhanka gaadiidka ka waran xarumaha caafimaadka ay dadku kusoo aadi karaan haddii ay xaalad deg deg ah timaado ma halkaas ma ka liidataa deegaanka aad joogtid mise waxa weye waxaa la helayaa gaadiidka waxa waaye aad ayay ugu liitaa ma garata dad waxaa arkaysa hadda daweyl oo kale markay aadaan sanadkii hadda hal mootaa hal bajaadaa ka shaqeynaysay hadda sanadka maba ku arkin meel jirta ma aqaan
garta
waa la waagi karaa iyo lafteeda markaasoo kale qofku waa inuu lug meesha ku aado waa
marka haddii ay xaalad deg deg ah timaado baahi intee la-eg ayaa loo qabaa is leedahay in gaadiidkaas la helo maxaana saameyn ah oo ka dhalan kara
gaadiidkaas waxa waayan wuxuu qofkii haddii uu amarkiisa ku yimaado waa mi- waa lagula carari karaa qaybtii oo daawada laga hela lagu gey karaa waxa waaya qodaas horta aad ayaa loogu baahan yahay ma garat waxaa marka bogaadi lahay si hadda ani meeshaan oo kale daawo aan u keenay oo xaggaas caafimaadka aan u fikiray dad xagga gaadiidka ka fikiray mifid in la helo waa jeclaanahay ma garat marka waa aadaan usoo dhaweynaya in macnaha waxaan rajaynaya ka qayb qaadan doonaan xaggaas gaadiidka oo gaadiidka xaggiisa culeys ka suyin uu ku jiraa daawadiina waa ka haddan ku sheego nafteeda oo aniga bis aan ka jooga meesha baahida way iska badan tahay ma garat waaya culayska ugu badan hadda dadka ku yimaada ma caruur bay u badan yihiin mise dad da-ah
caruurta u badan yihiin iyo waayeelaha
gartay marka waxyaabaha ugu badan ee caruurta laga sheegayo maxaa kamid ah
caruurta waa ku leeyahay qofkii inuu ka cabanaa aniga hal ka murido qandho aadaa qabatay ama wuu saxarsanaa oo ku dhahay ii sheegan aniga matag ayaa jira zaa'ida ma garat ilmaha yarka aada ugu yimaado sidiibaxada midisaan ka timaado oo canuga arkaysa oo maanta kuwa la qalbiga arkaysid oo markaas faleebo in laga gaarsiiyay noqonayso shuban waa jira zaa'ida sigana saakaas oo canuga waa buri fiicnaa saddex saac ama laba sac midii la gaaro shuban kusoo boodaa
gartay
waxaa keenaya marka waa shahaada macnaa cuduradaas wato malaria saa'idka oo kaleeto iyo shubankaas saa'idka waxaa marka u baahan waa marka in laga hortago ma garato
waayahay shuban biyoodka iyo malaariyada kaalin teel ay ugu jiraan ayaga cudurada hadda dadkan ay la dhiban yihiin
ha boqol kiiba toddobaatan
way badan yihiin ha way badan yihin ha boqol kiiba toddobaatan hadda waxawaaye waa arkaysaa cuduradaas aad ayay u badan yihiin weliba igo serious oo maaragtay qofka meel dheer la gaari karo saan laga gaarsiin kiisas intee leegaad aragtay tire intee leegaa ku aragtay dadka oo xanuunkan shubanbiyoodka qaba
shimbiyuudkii hadda n se lix beri camal ayaa isbuuc camal aa meeshaan joogaa qofkii saddexaad aa leekiinahaya ilaa saddex ruux ma caruur bay u badnaayeen mise waa dad da-ah
caruuray ahaayeen
waayahay dadkaas marka ma waxaa loo sii gudbiyey isbitaallo kale xarumo caafimaad kale oo loo sii gudbiyey mise waxay noqdeen Waa- waa.
dad aad ku aadid oo dawooyin ay u qabaatis
dad anay ku awey noqdeen oo- oo daawinaysiin
Mhm. waayahay maxaad baaqood soo jeedinaysaa si lagu garab istaago hawshan aad wado
maasha allah waxbaa kusoo jeedinaa bahda caafimaadka meel kastay joogto inaa halkaan ay ku suganaa micnaha daawooyin ama dhakhaatiir oo xagga caafimaadka experience ule in micnaha la helo si aan garab istaag fiican ana aan u helo qofka keligiis markuu yahay waxbaa moogtahay dhiirigelin meelaya moogtahay Mhm.
laakiin haddii galabkiisa la taagan yahay ama oo goobo caafimaad ay ka fog yihiin waxaad micnaha hadda adag baahida adag lagaa waayo micnaha qofka kale diriskaada laga heli karo niyada hataa way fiicnaanaysaa marka saas ayaan soo jeedinaya in qodaas micnaha laga caawiyo ma garatay waayahay bulshada kale ee ku dhegeysanaysa ee deegaanada kale ku sugan fatahaaduna ay saameysay maxaad ugu baaqaysaa waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay inay ka fogaadaan si caafimaad darro aynu ula kulmin
haa waxaan si fiican ugu beeganay qodadka biyo baxada kasoo qaxo kaleeto xagga nadaafadda inay aada ugu dadaalaan ama ii sheegin qof ilmaha yayarkaa kaleeto stuuriskoo kaleeto meelaha biyaha fadhiisiga oo kale kulurin waxyaabahas ay isticmaala iskaga shubaan ama ay ka fogadaan dhul macnaha hadda waxaa jira saada qeybahan hadda aan joogno kale dhul qalalan nadiifa waa biyaha xogow looga soo dheeraado saas ayaan u badbaadinaya cabdisalaan cabdulaahi cismaan oo ka mid ah bulshada ku nool deegaanka mareerta ayaa reediyo baarluulo uga waramay baahiyaha caafimaad ee haysta barakacayaasha iyo muhiimadda ay u leedahay xaruntan caafimaad ee laga furay deegaanka mareerta gabar oo koolba ku taagantaan u keenay kollay weli kamuusan wargelin laakiin koolbahaan si umalayna loo haayo iyo laba qof oo ayaguna ayadaasoo calool shibaryaan xanuunayeen iyo qof weyna ayadana caloosha xanuunayo caloosha laga haybaryaan marka meesha baahi weynaa ka jirto doctoorka aada loogu baahnaay marka waxqabadkiisina maasha allah waa boqol kiiba boqol sababtoo ah meel aan caafimaad lahayn oo qof dadku afar laatan ka waa xanuunsan karaa oo xanuunka mar walba waa waa mid joogta ah oo xanuun la-aan qof ee ma jirta mugtaha marka hadduusan joogi lahayna waa in safar la galo meel baabuur inaad u raacdid moogii qof xanuunsanaa saa lagu qaadi karin la tago oo baabuur la helo markaas baabuurkiisa inuu iska liito oo si lagu halayo adag tahay marka durof saa-iday ahaale hadda laakiin waa kolley meeshii aad qof xanuunsan oo waad dareemi kartaa baabuurna loo raaco markii hadduu meeshaan aad ka heshid caafimaadkii waxaad baabuur u raaci lahayd haddaad ka heshid inaad asigii u geynayo waad dareemi kartaa
waayahay maadaama bulshadii deegaankaasi deganeed aad ka mid tahay dhakhtarka mala tashataan si aad uga hortagtaan cudurrada qaar ee ku dhic maqaarka shubanbiyoodka iyo cudurrada kale ee xilligan fatahaadaha ay imaadaan
haa waa lala tashtaa cuduradaasaa jira digta hore saa la yeelaa n maxay ku imaan karaan maxaa laga hortaga waa la yidhaha waa lala tashtaa
waayahay maxaad baaqood soo jeedinaysaa maamulka gobolka hiiraan kan degmada beledweyne hay-adaha bahda caafimaadka maxaad baaqood usoo jeedinaysaan si garab lediisiiya
iyo waxaan baa kusoo jeedinayaa meesha inay caafimaad darra ay ka jirto bulsho tiro badan tuulada aan joogno keliya maahan dhowr iyo toban tuulo camala looga imaadaa marka oo ayadana caafimaad la-aan inta besa hadda oo farmashigaas oo hadda dhow asigana lix bir joogo magaalada ka imaaday oo uu ku yaalaa meesha n caafimaad fiican malalniyo dadka way ku dhiban yihiin dad qaar waxaa arkaysaa baabuur inta waayo n saddex iyo afar bir iska xanuunsano markaas kabacdi inta baabuur loo helo magaalada lala aada laleeyahay marka haddaan ka hor asiga maba jirin soomaan marka hadda waxaan soo jeednana way iska yar tahay baahi weynaa meesha ka jirta niyo oo caafimaad caafimaadka dhankeeda guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxaa iga eg barnaamijkii caafimaadka ee raadiyo berlula waxaa barnaamijka idila socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsamaynayay maxamed yuusuf cabdulaahi tan intaan kaga kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idiin leeyahay sidaa ay nabadgeliyo
ururka caafimaadka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada midba cawdaane midnaan caynaynin oo caradina hala iseeyo